waxbartaan barwaaqo gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada maraayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada maraayo badiyo biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiyo biri khayr ka buuxa waxbartaan barwaaqo gaarnebismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacanoo wanaagsan dhegeystayaasha naga dhegaysanaya raadiyo muqdisho codka jumhuuriyadda soomaaliya daawadaasha naga daawanaya telefishinka qaranka soomaaliyeed oo ku soo dhowaada barnaamijka tartan cilmiyaadka ramadaan ee warbaahinta qaranka oo ay ku tartamayaan degmooyinka dalkeena qaarkood barnaamijka tartanka sanadkan waxaa taabogelinaya maamulka gobolka banaadir diyaarinta su'aalaha qaar ka mid ah waxaa gacan ka geystay jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho iyadoo qaar ka mid ah su'aalahana ay naga caawiyeen macallimiin soomaaliyeed oo dalka gudihiisa ee dibaddiisa kala jooga gaar ahaan maadooyinka santiifiga barnaamijka caawa waxaa ku tartamaya hadduu alla idmo degmooyinka wadajir iyo dhowsamareeb oo ka kala tirsan gobollada banaadir iyo galgaduud ee dalkeena soomaaliya sida sharciga barnaamijka uu dhigaya waxaa la weydiin doonaa labada degmo min toddoba su'aal wadarta guud ee su'aaluhu waxay noqon doonaan afar iyo toban su'aalood absamada barnaamijka sidiisa ayuu noogu socon doonaa xagga guddiga waxaa nagala joogaa guddoomiye ku-xigeenka guddiga muusef maxamed axmed war caddeeye waxaa barnaamijkii la daadahin doonaa axmed cali kaahiye jaajuumow oo mujaajilistaha waa joogaa laakiinse caawa waxaa barnaamijka nagu soo kordhay marti inoogu ah naguna soo biiray abwaan maki xaaji banaadir buurfuule oo ka mid ah abwaannada soomaaliyeed isla markaana hadduu alla idmo intuu barnaamijka socdo habeenada soo socda nala joogi doona insha allah abwaan maki soo dhowow ramadaan kariim waa mahadsantahay ramadaan kariim barnaamijka haddii aan warbixin yar ka gudbiyo waxaan jeclahay isniintii in aad bilowdeen marka isniintii aad bilowdeen barnaamijka marna waa toos marna waa waa ku celin marka si aan xog badan u helo toosna waa u daawaday ku celintiisna waa daawaday sida la ogyahay soomaalida waxay ku mahmaahdaa alifkaaga hadduu wareero albakradaada ma toosto dhinac kastaan ka fiiriyey waxaan ka fiiriyey daadiyayaasha barnaamijka sida walaalkay cabdifataax daahir jeyte iyo axmed cali kaahiye bilxaqiiqa waxaad u shaqaynaysaan laba qaf dad ka badan markii lagu daro curintiinna iyo macnaa taxadirkiinna iyo iyo macnaa dib u fiirsashadiina waa dib u fiirsashada maxay tahay haddii barnaamijka khayl ay ka soo yeerto guddiya ceewooway xiriirina ceewowday kaamarmeyna ceewooway farsamayaqaana ceewooway warbaahintaa ceewowday laakiin ma jirto ammaan maahine wax oo idin eedaayo ma jiraan sida uu ku bilaabday barnaamijka in aad inuu ku dhammaado insha allah daawadayaasha iyo dhegaystayaasha intaba aad bay ugu hanwan yihiin tan kale ogaada tobaneeya sano iyo ka badan lisma weydinaynba in la tartamo dadkii xamaraab laisku keeni waaye caawana nasiib wanaag waxaa tartamaya wadajir oo caasimadda gobolka banaadir degmooyinkeeda ka mid ah iyo dhuusamareeb oo ah magaala madaxda gobolka galgaduud fiiri ma masaafada ay isku jiraan fiiri laakiin allah subxaana wa tacaala ayaa oggolaaday wakhti kadib haddana in tartiib tartiib dadkii isku yimaadaan hadda tartanaaba furan oo gobolka banaadir hogaaminaayo warbaahinta qarankana waa kaas iyadana doorkeedii maaragtay fidintii iyo gudbintii iyo qurxintii iyo naashnaashintii iyada diyaar u ah marka sida aad ku bilaawdeen kuwada guddiga haddaan usoo jeesto guddiga iska dhaaf wax ka soo ganyuunyacay xataa ma wax ka soo ganyuunyacay xataa oo kastoo yar xataa male allaalax male allaalax waxaa macnaha wuxuu u dhexeeyaa qofka macnaha tacbaanna ma aha hayna ma aha allaalaxa la dhahaa waa waa iska waa waa iska dadabaalaha usoo bad ku jirin oo iska dadabaalaha marka aadaa u dadaasheen annagana kan abwaaniin ahaan doorkeenna waa waa door oo nalaleeyahay waa dadkaana la leh marka ma noqon karo door oo oo annaga noo xayiran ma noqon karo waa in nala hela maarata doorkeennan waa naga maqnaa doorkii abwaanada caawa hadda adaa nagala jooga dardaarankaaa
dardaarankeyga wuxuu yahay tawfiiqda horta allahna waafajiyo degmooyinka oo tartamaayo iyo dadka tartan siinaayo iyo dadka u xaqsooraayo dhammaantooda waxaa laga rabaa inay cadaaladda ku taxnaadaan qofka xiriirinaayo degmooyinka shaqal xataa inuu u kala dheeraan shaqal inuu u kala dheeraan ba inuu u kala dheeraan i u kala dheeraan dad yaqaanaad tihiin shaqada qof beer oo yaanba qaati beer waa falaalayaas ma balis weydinay ma qof yaanba wata intay u saataa maleeyay oo garabka saarti aag biyana inta gashti oo subixii dheenta adiga haddii iska hor imaado salaamu calaykum wacalaykum salaam haddii dhedeed intay u socotaa maanta maa dhehe haddii dhedeed lix bil xirigaa tahay ogow waa xeeraha buljibaysiba salaamu calaykum وعليكم السلام أبا مكي حاجة بنادر بور فولي أدو ماتي أبانا وسمانا دي كوميديا كانت ترسان فلو بلضا قرن كوا بري هدو الله يدمو برنامجك ونلسي جوي دانا عوارجيني يا أبا مكي إنا كقرنو مرتي ترتن كقيبك aan u soo laabto tartamayaasha labada degmee caawa tartamaya waxaan jeclahay aan barnaamijka sirismaha u furanno oo aan sii gudagalno waxaad nagala socotaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya sagaashanka megartis gobolka banaadir iyo nawaaxigiisa waxaad sidoo kale naga maqlaysaan idaacadaha raadiyo beledweyn raadiyo codka mudug oo magaalada gaalkacad naga dhegaysanaysaan toos waxaad nooga maqli kartaan barta internetka aanu ku leenahay raadiyo muqdisho dhanteed waa qaybta maqalka raadiya tvga s n t v waad naga daawanaysaan si toosa waxaad sidoo kale toos nooga daawanaysaan barta internetka aanu ku leenahay s n t v news dot com kama maqna meesha oo aan filaya in intaasoo dhanba intaan heli karna ay toos nagala socdaan xilligan wixii ka dambeeya facebookga oo isaguna live ah oo toos aad nooga daawanaysaan bogga facebook uu ku leeyahay s n t v news waxaan leeyahay reer facebook waad nala socon doontaan hadduu alla idmo tartankuna intay ka shidan tahay ama dhaha waaya war caddeeyaa yidhi intay ka shidan tahay tartanka xaggiisay ka shidan tahay caawa weliba aadaan u shidannayo caawa aadaan u shidannayo abaamaki caawa reer facebook aa reer facebook caawa intay ka shidan tahay agtiina ma abaamakiyaa nala joogo waa sii shidnaan doonaa insha allah hadduu alla idmo aan hubiya labada degme inay qadka ku jiraan ee tartamaya caawa halow dhowsa mareeb
halo radio muqdisho waad mahadsantihiin ku yar jira halow wadajir halo radio muqdisho waa mahadsantahay dhuusmareeb soo dhowaada caasimada ama xarunta gobol galguud baa tihiin caawa tartankaa ka qayb galaysaan radio muqdisho s n t v dareenkiina siduu yahay halo dhuusmareeb bismillaahi raxmaan raxiim dareenkeena caawa aada iyo aad ayuu u kacsan yahay waxaana isu diyaarinaynaa qaabkii noogu suurageli lahayd tartankan inuu noogu dhammaado si nabadqab ah dhammaan labadeena degmaba annagoo u aragna tartanka mar walba inuu yahay gari laba nin kama quslido waa ku dhownahay caawa aad iyo aadaan uguma hambalyeynayna radio muqdisho waxaan rajeynayaa inaysan hayn markii ugu horreysay aad tartankan ka qayb gashaan si fiican maxaad marka sanadkan idinkaga duwan sanadihii hore aad haysaan
diyaargarow aad iyo aad u fara badan degmada ay samaysay aqoon-yahano fara badan oo degmada mataqaanaa u joogay haddana caawana diyaar u ah diyaargarowga degmada aad iyo aad ayuu u sarreeyaa tartankaanna waxaan isleenahay kii hore wuu ka duwanaan doona haddii ilaah yidhaha insha allah halow wadajir
halo radio muqdisho soo dhowaada bal caawa maxaad filaysaan tartanka dareenkiina siduu yahay inaad ka qayb gashaan tartanka ramadaanka warbaahinta qaranka oo degmooyinka dalkeena ay ku tartamayaan oo toos t v-ga iyo raadiyaha dowladdu u tabinayaan bismi illaahi raxmaan raxiim ugu horeyn allah subxaana watacaala ayaan u mahad celinaynaa oo nagu simay inaan soo gaarno soonka ama bisha ramadaan marka xiga nagu kulansiiyey halkan inaan ku tartanno barnaamijka ay qabanayso raadiyo muqdisho oo aan kula tartamayno walaalaheen dhuusamareeb waxaan rajaynaynaa in tartan wanaagsan uuna dhex maro hadduu alla idmo reediyo muqdisho oo barnaamijka fuudeynaysa oo iyo taabageliyaasha iyo su-aalaha rag soo diyaariyey intabana waxaan leenahay ramadan kariim dhammaantiin tartankana diyaar waa u nahay waaya waxaan idinku waraajinayaa si uu cidda su-aasha noogu bilaabaysa namber u qabto mustaf maxamed axmed war caddeeye oo xagga guddiga ka socda gudoomiye ku-xigeenka guddiga ah ee soo dhawow waa mahadsan tahay cabdifataax daar jayte degmooyinka dhuusamareeb iyo wadajir si fiican aad ii maqleyshaan soo maa haye waxaan rabaa inaan ku bilaabo degmada dhuusamareeb dhuusamareeb haye labaatan ilaa koob iyo labaatan labadaas namber ay ayaa noo yaal koob iyo labaatan iyo labaatan nambarkeed qabsan lahedeen
labaatan
waayahay wadajir adigana koob iyo labaatana kuu soo haray dabcan cabdifataax namber labaatana bilaabi doono su-aalaha waxaan ku bilaabi doonaa marka dhuusamareeb waa dhuusamareeb waaya dhuusamareeb dhegeena fura su-aasha ugu horeysa idinka ayaan si buyaashay in laydinku bilaabo hadduu alla idmo bismi illaahi raxmaan raxiim dhuusamareeb waxaa laydinka doonayaa inaad sheegtaan kabaal baa dherarkiisu yahay siddeed mitir xudun ofisjiidkiisuna waxa uu jiraa laba mitir geesta kabaalku u weyn yahay haddii barkin la dhigo meel u jirta laba mitir caaradda fudud islamarkaana culays dhan sagaal boqol na la saaro caaradda fudud kabaalku waa uu dheelitirmayaa soo saar culayska kabaalka aan ku celiyo mar kale kabaal baa dherarkiisu yahay siddeed mitir xudun cufisjiidkiisuna waxa uu u jiraa laba mitir geesta kabaalku u weyn yahay haddii barkin la dhigo meel u jirta laba mitir caaradda fudud islamarkaana culays dhan sagaal boqol na la saaro waa sagaal boqol na la saaro ama sagaal boqol n la saaro caaradda fudud kabaalku waa uu dheelatirmayaa soo saar culayska kabaalka marka saddexaad ee ugu dambaysa dhuusmare baan idinkugu celiyo kabaal baa dherarkiisu yahay siddeed mitir xudun cufisjiidkiisuna waxa uu u jiraa laba mitir geesta kabaalku u weyn yahay haddii barkin la dhigo meel u jirta laba mitir caaradda fudud islamarkaana culays dhan sagaal boqol na ama sagaal boqol n la saaro caaradda fudud kabaalku waa uu dheelitirmayaa soo saar culayska kabaalka waa rajaynayaa hadduu alla idmo inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan
biya webiyada marayo macdinta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiyo biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiyo biri khayr ka buuxa
bartaan barwaaqa
halow dhuusamareeb
helow radio muqdisho jawaabta
toban iyo sideed kilomitir kilogram waa toban iyo sideed kilogram haddii ay sax tahay jawaabta tirtamayaasha dhuusmareeb iyo haddii kale aan guddiga u gudbiyo
waa hagaag su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud oo markaa iyaga lagu bilaabay barnaamijka caawa su-aasha koowaad jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax aan ahayn haddii dhuusamareeb ay soo hareer martay tartamayaasha la tartamaya ee wadajir halow wadajir halow reedi muqdisho jawaabta
jawaabta wadajir ay ka bixinayso waxay noqon doontaa hadduu alla idmo waa saddex kun iyo lix boqol n
waayahay aan u gudbiyo guddiga iyana haddii ay saxeen iyo haddii kale
cabdifataax oo su-aashaani la weydiiyey tartamayaasha degmada dhuusamareeb soona hareer martay si ka faa'idaysi ahna loogu gudbiyey tartamayaasha degmada wadajir ee gobolkan banaadir iyana jawaabtay ka bixiyeen waa mid sax aan ahayn haddii labada dhinac ay soo hareer martay jawaabta guddiga ayaa looga fadhiya
waa hagaag su-aashan la weydiiyey tartamayaasha degmada dhuusamareeb una dhacaysay sida tan kabaal baa dherarkiisu yahay siddeed mitir xudun cofis jiidadkiisuna waxa uu u jiraa laba mitir geeska kabaalku u weyn yahay haddii barkin la dhigo meel u jirta laba mitir caaradda fudud islamarkaana culays dhan sagaal boqol oo newton la saaro caaradda fudud kabaalku waa uu dheelitirmayaa soo saar culayska kabaalka jawaabta saxda ahi waxa ay noqonaysaa culayska kabaalku waa afar boqol iyo konton newton mar kale haddaan ku celiyo culayska kabaalku waa afar boqol iyo konton newton ama afar boqol iyo konton
kabaalkan maxaa barkin loogu dhigaa us macnaa hurdaa qabatay miya may weli ma qabin laakiin waa qaban waa doontaa jaban yahay ma jaban yahay waayahay Ah, su-aasha xigta waxaa iskala tartamayaasha degmada wadajir ee gobolka banaadir wadajir dhegihiina furaa waa su-aasha koowaad ee tartamayaasha wadajir waana su-aasha labaad ee su-aalaha guud ee tartanka wadajir waxaa laidinka doonayaa inaad sheegtaan kariya danab ku shaqeeya hayaan talantaali ah ayaa itaalka danabka ee dhex maraya uu yahay toban ambayr tamarkayd isdheeridda uu u baahan yahayna waa boqol iyo siddeetan fold haddii hal kilowaad saacaddii uu qiimihiisu yahay afartan shilin oo aad ku shaqaysid shan iyo labaatan daqiiqo imise lacaga ayay kugu yeelanaysaa wakaaladda xoogga korontada soomaaliyeed ee eneyo aan ku celiyo mar kale su-aasha dhegiyana fura wadajir kariya danab ku shaqeeya hayaan talantaali ah ayaa itaalka danabka ee dhex maraya uu yahay toban ambayr tamarkeyd isdheeridda uu u baahan yahayna waa boqol iyo siddeetan volt haddii hal kilowaad saacaddii uu qiimihiisu yahay afartan shilin oo aad ku shaqaysid shan iyo labaatan daqiiqo imise lacaga ayay kugu yeelanaysaa wakaaladda xoogga korontada soomaaliyeed ee eneyo marka saddexaad ee ugu dambaysa aan idinkugu celiyo su'aasha kariya danab ku shaqeeya hayaan talantaali ah ayaa itaalka danabka ee dhex maraya uu yahay toban ambayr tamarkeyd isdheeridda uu u baahan yahayna waa boqol iyo siddeetan fold haddii hal kilowaad saacaddii uu qiimihiisu yahay afartan shilin oo aad ku shaqaynaysid shan iyo labaatan daqiiqo imise lacaga ayay kugu yeelanaysaa wakaaladda xoogga korontada soomaaliyeed ee eneyo waan rajaynayaa wadajir su-aasha inaad garateen hadduu alla idman aad ka jawaabi doontaan
waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barta aan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne
halow wada jir
halow reedii muqdisho jawaabta bismi illaahi raxmaan raxiim tartamayaasha wadajir su-aashaas waxay uga jawaabayaan hadduu alla idmo boqol iyo siddeed kun oo shilin haddii jawaabtu ay sax tahay haddii kale guddigaanu gudbiyo
waa hagaag su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada wadajir ee gobolkan banaadir jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax aan ahayn haddii wadajir ay soo harar martay tartamayaasha kale halow dhuusamareeb
halow radio muqdisho jawaabta
jawaabta su-aashaasi haddaynan isku dayno annagoo ah degmada dhuusamareeb waa soddon kun oo shilin soomaali ah aan u gudbiyo guddiga
cabdifataax su-aashan soo hareer martay tartamayaasha degmada wadajir ee gobolka banaadir jawaabta ay ka bixiyeen tartamayaasha degmada dhuusamareeb iyana ma ahan mid saxa horta waxaa su-aal ah ujeedo dhus mareeb iyo madiina noo dambeeyaan horta ehna intay ku taala baabmakia warsaa ehna intay ku taala waxaa laga yaabaa dad badan inaysan xoogaa horta ehnay dadka horta ko inay kasaan waay ninkaan xisaabta waxaa ka horeyso baaba baabmak waxaa rabnaa dadka horta ehna intay ku taalaa
horta gadaal noo celiyey walaalkeena kheyr allah siiyo wax badan uu gadaal noo celiyey soddon sano iyo ka badan uu gadaal noo celiyey yani markaa dhehaysi oo wakaalada xooga korontada ee n markaa dhehays adigana waa ku fiiriyey gadaasheedan fiiriyey hortee hoosteeda anaa isdadayay waxaa ninkaan su-aasha uu weydiinayo oo hadda gadaal uu dhahoyo shilingna waa waa ku dartay shilin saas boqol shilin aa sheegtay waxaan dhahay marka ninkaan asi xamar luuba joogibe wakaalada xooga korontada marka waxaa is iri wakaalada xooga korontada waa la dhisi maki adaa ogeyn mahayn nafta hadda nafteeda waxay tiri mala dhisin ma dhisno wakaalada xoog korontada ma jirto eeneeya oo dawladda leedahay oo koronta oo dadka siisane ma jirto laakiin korontayaal oo waxaa jiraan oo maaragtii oo oo oo saaxiibadayna leeyihiin oo anakana oo anakana isticmaalno ha laakiin adi hadda eeneeya keentay shilinkii oo dhintii aad soo nooleesay boqol shilin aad soo nooleesay konton shilin waa kaa fakatay afartan shilin aad sheegtay walaalkeeyow
su-aasha jawaabteeda waxaan ka sugaynaa hadduu alla idmo guddiga insha allah
waa hagaag su-aasha la weydiiyey tartamayaasha degmada wadajir ee gobolka banaadir soona hareer martay waxa ay u dhacaysay sida tan kariyo danabka u shaqeeya hayaana talantaali ah ayaa itaalka danabka ee dhex maraya uu yahay toban ambayr tamarkaydiis isbay waa tamarkaydiis isdheerida uu u baahan yahayna waa boqol iyo siddeetan volt haddii hal kiilowaad saacaddii uu qiimihiisu yahay afartan shilin oo aad ku shaqaysid shan iyo labaatan daqiiqo imise lacag ah ayay kugu yeelanaysaa wakaaladda xoogga korontada soomaaliyeed ee enaayo jawaabta saxda ahi waxa ay tahay soddon shilin ayay kugu yeelanaysaa degmada dhuusamareeb tartamayaasha u tartamaya caawa ayaa soo dhoweeyey soddon kunoo shilin ayay dhaheen halkay soddon shilin ka tahay jawaabta saxda ah waa rajaynayaa inay meel ku wada qorteen oo aysan markii alle ka hoos bixi doonin hadduu alla idmo laakiin waxaa fiicneed in la raaciyo haddii ay eenee wakaalada xooga korontada eenee hadday jiri laheed intaasay kugu yeela laheed camal kistoyer maaragtay kistoyer in la feerayo
waya su-aasha xigta waxaa iskale tartamayaasha degmada dhuusamareeb ee gobolka galguduud waana su-aal diin yaa dhuusamareeb dhegaha fura su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan qaala allaahu tacaalaa ara'ayta aladii yanhaa cabdan idaa sallaa haddaba kuma ayuu ahaa qofka salaadda diidanaa ee ay aayaddu sheegayso ku muuse ahaa qofka salaada loo diidanaa aan mar kale ku celiyo su'aasha dhuusamareeb dhegihiina fura qaala allaahu tacaalaa ara'ayta aladii yanhaa cabdan idaa sallaa haddaba kuma ayuu ahaa qofka salaadda diidanaa ee ay aayaddu sheegayso ku muuse ahaa qofka salaadda loo diidanaa marka saddexaad ee ugu dambaysa dhuusamareeb qaala allaahu tacaalaa ara'ayta aladii yanhaa cabdan idaa sallaa haddaba kuma ayuu ahaa qofka salaadda loo diidanaa ee ay aayaddu sheegayso ku muuse ahaa qofka salaadda loo diidanaa waan rajaynayaa dhuusmarayb inaad garateen hadduu alla idmaan aad ka jawaabi doontaan
barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowrayaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowrayaa bulshoy kama baaqsanayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne
halow dhuusamareeb halow radio muqdisho jawaabta haddii aan isku dayno su-aashaasi jawaabteeda qofka loo diidanaa salaada waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qofka diidanaana wuxuu ahaa abujahal haddii jawaabta ay saxaani haddii kale guddiga aan u gudbiyo
waa hagaag su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud una dhacaysay qaala allahu tacaala ara'ayta aladii yanhaa cabdan idaa sallaa haddaba kuma ayuu ahaa qofka salaada diidanaa ee ay aayaddu sheegayso kumusu ahaa qofka loo diidanaa salaada jawaabta ay ka bixiyeen waa mid saxa qofka salaada loo diidanaa waa nabigeenna maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa allaha yeelee qofka salaada diidanaana waa abujahal
dhuusamareeb laba dhibcood oo buurbuuran waxaa ka qaadaysiin barxadda dhuusamareeb ex bangi shantarala meeshaa laydin soo dhig labadan dhibcood qaata xamaray ka soo duush raadi muqdisho ay soo dhexmarta s n t v facebook ma ku jirnaa live manahay maya maya facebook ma shidna cawada intaa shidan waa makiya joogo laakiin waxaa raacinaysaa su-aashii koowaad oo laga jawaabayba inay nasiib u heleen dhuusamareeb taasna raacay
waa kay waaya
dhuusmareeba baasta oo suuga oo sokor lagu daraan soo cuniba ani makiaa socod todobada eed
waayahay su-aasha xigta waxaa iskale tartamayaasha degmada wadajir ee gobolka banaadir iyana waa su-aal diiniya wadajir dhegihiina fura su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan qaala allaahu tacaalaa cabasa watawallaa an jaa'ahu alacmaa waa ayo qofka wejiga laabay ee aayaddu sheegayso waase kuma indhoolka aayaddu tilmaamayso mar labaad aan idinkugu celiyo su'aasha wadajir dhegihiina fura qaala allaahu tacaalaa cabasa watawallaa an jaa'ahu alacmaa waa ayo qofka wejiga laabay ee aayaddu sheegayso waase kuma indhoolka aayaddu tilmaamayso marka saddexaad ee ugu dambaysa wadajir su'aashu waxay u dhacaysaa qaala allaahu tacaalaa cabasa watawallaa an jaa'ahu alacmaa waa ayo qofka wejiga laabay ee aayaddu sheegayso waase kuma indhoolka aayaddu tilmaamayso wadajir waan rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowrayaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowrayaa bulshoy kama baaqsanayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne
halow wada jir halo wreedii muqdisho jawaabta bismiillaahi raxmaan raxiim degmada wadajir su-aashaas waxay uga jawaabaysaa hadduu alla idmo qofka wejiga laabay waa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam indhoolka aayadda ay tilmaamaysana waa cabdulaahi ibnu imi maktuum haddii jawaabtu ay sax tahay haddii kale guddiga ayaan u gudbinayaa
waa hagaag su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada wadajir ee gobolka banaadir oo ah su-aal diini ah una dhacaysay qaala tacaalaa cabasa watawallaa an jaa'ahu alacmaa waa kuma qofka wejiga laabay ee aayaddu ay sheegayso waase kuma indhoolka aayaddu ay tilmaamayso jawaabta ay ka bixiyeen waa mid saxa qofka wejiga laabay waa nabigeenna naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee indhoolkuna aayaddu ay sheegayso waa cabdullaahi ibnu ummi maktuum
wada jir laba dhibcood suuqa oo madiina ka qaata iyadoo weli oo soo soo afurtiya oo khatar ah meesha ka qaata maxaa ku daarad cawado safiirka kuuriilow ee kaata cawado maba warmoojib dhaxamaa ku qabad waa kaduudoysa shib leetahay canumar waxaa isdaba magsay horta waxay ugu soo dhaceen afurka dhib aan soo arkay afurka waxaa leela afuri dadkiin la afuray si u qoslayn markii bariiska arkeen inaan colnaay camla ila cunay marka tanad waa ka cabsooya waxaa sooya buu ku gaadina waa shib leetahay waragno waxaan kuusoo fiirinaya waxay tahay mataqaanaa sambuus maa u ekaadi abahaa xalay halkaanu fadhiyey marka abaha maa u abahaa ekaadi ma u ekaaday sa iisoo fiirisa la yaab laftiisa waa laga yaabaa jaajimo waa laakiin caawa cashara lagu dhigma afarka waa yaabane walahi dadka waxaa isle dad iska sayn camar ani waayo ani waayo labiga dhamaatay ani waayo ani waayo bas marka la iska horta kacay dhaxtaalka markii loo dhawaado Ah.
adii abaamarka su-aaluhun guri kusaabsan aan idiin hayaa laakiin allahna gaarsiiya waayahay su-aasha xigta waxaa iskala tartamaasha degmada dhoosomareeb waa su-aasha saddexaad ee dhoosomareeb waana su-aasha shanaad su-aalaha guud ee tartanka dhoosomareeb dhegihiina fura waa imisa tirada gacanqaad ee ka dhex dhici karta shan macallin iyo lix arday haddii mid kasta uu salaamo kan kale mar labaad aan su-aasha idinkugu celiyo dhoosomareeb waa imisa tirada gacanqaad ee ka dhex dhici karta shan macallin iyo lix arday haddii mid kasta uu salaamo kan kale marka saddexaad ee ugu dambaysa dhoosomareeb dhigihiina fura waa imisa tirada gacanqaad ee ka dhex dhici karta shan macallin iyo lix arday haddii mid kasta uu salaamo kan kale waan rajaynayaa dhoosomareeb inaad su-aasha garateen hadduu alla idman aad ka jawaabi doontaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne beertuu isticmaalka beeray bakshiishkiyo bahabahaysku beertuu isticmaarka beeray bakshiishkiyo bahabahaysku qabiilka la buufinayo asaagana ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo asaageen ku beegsan mayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan dhuusamareeb
halow reerka muqdisho haddii aan isku dayno su-aashaasi jawaabteeda waxay noqonaysaa soddon gacan qaad haddii jawaabta dhuusamareeb ay bixiyaan ay sax tahay haddii kale aan guddiga u gudbiyo
waa hagaag su-aasha la weydiiyey tartamayaasha degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud oo su-aal xisaab ahayd jawaabta ay ka bixiyeen maahan mid sax haddii dhuusamareeb ay soo hareer martay tartamayaasha kale halow wada jir
muqdisho jawaabta bismillahi raxmaan raxiim su-aashaas waxay wadajir uga warbixinaysaa hadduu alla idmo waa konton iyo shan gacan qaad haddii sax tahay iyo haddii kale ayaana guddiga aan ku celiyo
cabdifataax su-aasha la weydiiyey tartamayaasha degmada dhuusamareeb ee soo hareer martay degmada wadajirna si ka faa'iidaysi ah loogu gudbiyey jawaab saxa ayay ka bixiyeen waana konton iyo shan gacan qaad
waa kan wada jirow macnaa geeray ku dheganaayeen mugsoon tahay meeshay xisaabta ka qaateen laba dhibcoodaa leedihiin zoobay ka soo leexati tagbay madow maan dhigaa boomak intaan u geeyahay madow aad dhaafsaysa wadajir
masoo masoo naqaa shalay muqdisho maan u dhigaa hay shalay muqdisho ka qaate meesha idin taalay waayahay su-aasha maadaama tiaad ay ka faa'iidaysi ahayd waxaa iskale su-aashan tira tartamayaasha degmada wadajir waa su-aasha saddexaad ee wadajir waana su-aasha lixaad ee su-aalaha guud ee tartanka wadajir dhegihiina fura sanduuq ayaa waxaa ku jira kubado siddeed casaan tahay shan caddaan tahay afar buluug tahay imise siyaalood ayaa looga dooran karaa shan kubad si ay u noqdaan laba casaan ah hal caddaan ah iyo laba buluug ah aan ku celiyo mar kale su-aasha tartamayaasha degmada wadajir sanduuq ayaa waxaa ku jira kubado siddeed casaan tahay shan caddaan tahay afar buluug tahay imise siyaalood ayaa looga dooran karaa shan kubad si ay u noqdaan laba casaan ah hal caddaan ah iyo laba buluug ah marka saddexaad ee ugu dambaysa wadajir dhegihiina fura sanduuq ayaa waxaa ku jira kubado siddeed casaan tahay shan caddaan tahay afar buluug tahay imise siyaalood ayaa looga dooran karaa shan kubad si ay u noqdaan laba casaan ah hal caddaan ah iyo laba buluug ah waan rajaynayaa wadajir inaad su-aasha garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne beertuu isticmaarka beeray bakshiishkiyo bahabahaysku beertuu isticmaarka beeray bakshiishkiyo bahabahaysku qabiilka la buufinayo asaagana ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo asaageen ku beegsan mayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan halow wada jir
halo raadi jawaabta
bismi illaahi raxmaan raxiim annagoo ah ee tartamayaasha degmada wadajir su-aasha ay uga jawaabayso waxay noqon doontaa hadduu alla idmo toban siyaabood haddii sax ay tahay iyo haddii kale aan guddiga u gudbiyo
waa hagaag su-aashan la weydiiyey tartamayaasha degmada wadajir ee gobolka banaadir jawaabta ay ka bixiyeen ma ahan mid saxa haddii wadajir ay soo hareer martay halow dhowsa mareeb
alow radio muqdisho haddii aan Jawaabta.
isku dayno su-aashaasi jawaabteeda waa toban iyo laba siyaabood iyana haddii ay saxeen iyo haddii kale guddiga aan ku celiyo cabdifitaaxu su-aashan degmada wadajir soo hareer martay si ka faa'iidaysiyaana loogu gudbiyey degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud jawaabta ay ka bixiyeen ma ahan mid saxa haddii labada degmoba ay haleeli waayeen jawaabta waxaa looga fadhiyaa guddiga
waa hagaag su-aashan degmada wadajir la weydiiyey waxa ay u dhacaysay sida tan sanduuq ayaa waxaa ku jira kubbado siddeed casaan tahay shan caddaan ah iyo afar buluug ah imise siyaalood ayaa loo dooran karaa shan kubbad si ay u noqdaan laba casaan ah hal caddaan ah iyo laba buluug ah jawaabta saxda ee su-aashaasi waxa ay noqonaysaa siddeed boqol iyo afartan siyaalood ayaa loo dooran karaa mar kale haddaan ku celiyo waa siddeed boqol iyo afartan siyaalood
waayahay waan filayaa in labada degmoba ay meel ku qorteen meeqa su-aasha kooxaad dheeleeya laakiin Ya?
sideed boqol iyo afartan baloon meeqa kooxaad dheeley Waa sideed boqol iyo afartan banooni ma lagu dheeli Hee, sideed kubad boqol ma iyo aad afartan qaab waaye siyaalood ama siyaabood haa waxaa la dooranaya micnaha kubadda intaas la eg eh, shanta kubad oo laba noocaas tahay qaabkee loo kala dooran karaa waaye saas masaay warka ama sideed boqol waxaan iyo u maleeyaan koob iyo soolarka gobolka banaadir xeri ina dhooyin an xaan ku dhiirawe halaasan dhiirawe warkaas waa dhan su-aal markii lagu weydiiyay oo kuula socotaa markaas ka jawaab ani waa kaa cabso ay ku guuleen maxay ku guuleen dadkii bariiska camal adina abo makii cawada joogo walaahi miigu shamuumi kartiin Warkaas- wala shamuumaa le maan afuray qadiisiyangno abo kuwan abuukar abo macnaha een, cawashada horta xakameey adi saas miya waxaa waaye een, dadkaan ma ku ciilayaan maaho bas waaye waa dhaaf yaaba lak cabaadka afuraa liga dafi iyo cishira a- a- a- a liga waa i wareeriyangno abo Waaya, waaya, bo, waa qalbigaa khayr u sheeg Haya, warkaas waa Aan ka dhan xumaanayn, qalbi insha qalbi qabsha Haya, qalbi haya.
su-aasheedina ma adkaa doonto ayab ii fududay le ma adkaa doonto qalbi Bacdaadan dhugsa.
safiir waa dhuuqsaa safiirka Okay, dalka insha kuuryan waa noo fadhiya cawada wax ma jiro way caawi laakiin barofesorka helmaad profesor macaw safiira Maya, barofesor ma profesor macdaa aha.
wareegaas ku jira cawada ma ogi john mayter camal idaacadda geeska gees maroon ma ogi Eh, kormeer waa guddiga waayahay horumeerka miya su-aashan waa su-aasha afraad ee tartamayaasha degmada dhuusamareeb waana su-aasha toddobaad ee barnaamijka dhuusamareeb dhegihiina fura su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan gobolkee ayaa lagu aas-aasay daraawiish aan ku celiyo mar kale sheeg dhuusamareeb gobolkee ayaa lagu aas-aasay daraawiish marka saddexaad ee ugu dambaysa dhuusamareeb aan idinkugu celiyo su-aasha gobolkee ayaa lagu aas-aasay daraawiish waa rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idmaan aad ka jawaabi doontaan insha allah waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne beertuu isticmaarka beeray bakshiishkiyo bahabahaysku beertuu isticmaarka beeray bakshiishkiyo bahabahaysku qabiilka la buufinayo asaagana ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo asaageen ku beegsan mayne waxbartaan waxbartaan bartaan bartaan bartaan barwaaqa gaarne wax bartaan wax bartaan wax bartaan wax bartaan bartaan
dhuuso mareeb
halo radio muqdisho jawaabta
ee haddii aan isku dayno su-aashaasi jawaabteeda waa gobolka sol
aan ku celiyo guddiga haddii jawaabtu ay sax tahay iyo haddii kale
waayahay su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud oo u dhacaysay gobolkee ayaa lagu aas-aasay daraawiish jawaabta ay ka bixiyeen ma ahan mid saxa haddii dhuusamareeb ay soo haraar martay tartamayaasha kalena tartamaya halow wada jir
halow radio muqdisho jawaabta bismillahi raxmaan raxiim annagoo ah tartamayaasha degmada wadajir su-aashaas waxaan uga jawaabaynaa hadduu alla idmo gobolka sanaag
iyana jawaabta ay bixiyeen haddii ay sax tahay iyo haddii kale aan guddiga ku celiyo cabdifitaax su-aashan soo hareer martay tartamayaasha degmada dhuusamareeb loona gudbiyey degmada wadajir jawaabtay ka bixiyeen mid aan sax ahayn ayay dabcan u dhacaysaa waxaa daraawish lagu lagu aas-aasi janaale janaale janaale maxaa janaale maxaan facayo gobolaa lagu weydiiyey gobol maa la rabaa Su'aal anaa weydiiye.
ihdaaba been la emiya janaale Fir.
ee buumaka jajumo lagiiba jajumo janaala maxaa ku daarat qumaha ma jeclaa qumba yaale buumaki ay geey jiri wallahi mardaaf ya abuu allah soo tooka madaxaya dhacaysi quma mardaaf u agtahay.
ebo ebo ebo amaya la aroosaya shuushuumow cunudeena sharbeyti qaboobe dhamareene dhamareene ilaa janaala lugaya maxaa Sugsug.
abo haddii su-aasha ay ahaaleen ee, khumbo intee lagu iyo asaasi cimbo intay ka baxaan iyo intee lagu asaasi zaytuun iyo moos iyo intay laga keenaayo janaala gale janaal waa iska soo xariirsileen laakiin waxaa laga hadlaya daraawiish aa laga hadlaya faras farasaas Ay.
jira maxaa facayo Maya, hal su-aal ugu weydiiyaa ee heestaas oo shuushuumow cunudeene sharbeyti qaboobeyne dhamadeene micnaa taqaana maxaa u ka suwaay lahajadan intee laga hadla arrin taqaana markaa loo hadlaa waa ka sameeyaaba ah makase haddaan su-aal kuweydiiyo ma jawaabi kartaa Hal su-aal haddaan laakiin kuweydiiyo ma- anooni la jooga ay xanuunsan camal moorko
ninkaana wuxuu ugu dhibi mataqaana abwaane Ya.
ninkaana wuxuu ugu dhibi Ah.
lahajad kastoon sheega may haddaan dhaho may arte haddaan dhaho waa taagan yahay mas dhantii habeen hore waa ii taagnay Ma abuurka caawa waa waxaan badin rabaa maa doonta abuukar waa badan Mishi doon.
yahay meeq dumaashiyaa lee makasay dhegaysid war dhegays horta meeq War dumaashiyaa dhegeysi.
lee makasay jeyt waa lagu laadlooyahay Eh.
meeq dumaashiyaa lee makasay Eh.
todoba boqol afartan iyo lix kun abo
dumaashi lee lama rooyaad bisha doona bisha bisha doonta Waa badan yahay Aan- marka aan ku ninka.
siideys Caabuq maaha.
aan ku- aan ku siideys nawari barnaamijka Ay.
dhamaaday waayo jawaabta guddiga ayaan ka sugaynaa
waayahay su-aashan waxaa la weydiiyey tartamayaasha degmada dhuusamareeb waana ay soo hareer martay si ka faa'iidaysigana wadajir ayaa loogu gudbiyey ina kama faa'iidaysan haddaan jawaabta su-aasha marka hore sheego gobolkee ayaa lagu aas-aasay daraawiish jawaabta saxda ahi waa gobolka nugaal ku celi mar gobolka kale nugaaleed ayaa lagu aas-aasay daraawiishtii uu hogaaminaya allaha u naxariistay sayid maxamed cabdulla waaya waayahay waan filaya inay meel ku qorteen oo mar kale aysan eh, dhinac mari doonin insha allah su-aasha xigta waa su-aasha afaraad tartamayaasha degmada wadajirahana su-aasha sideedaad ee barnaamijka dhextaalkii afooda nagu soo haye waxaa iska leh tartamayaasha degmada wadajir wadajir sheeg sanadkee ayuu bilowday ama sheeg sanadkii uu bilowday halgankii ay daraawiish kula jirtay gumaystayaashii dalka aan mar kale ku celiyo wadajir sheeg sanadkii uu bilowday halgankii ay daraawiish kula jirtay gumaystayaashii dalka marka saddexaad ee ugu dambaysa wadajir sheeg sanadkii uu bilowday halgankii ay daraawiish kula jirtay gumaystayaashii dalka waa rajaynaya inaad garateen hadduu alla idma aad ka jawaabi doontaan insha allah wax bartaan wax bartaan wax bartaan wax bartaan wax bartaan barwaaqa gaarne
Jawaabta.
bilaabay biyaha webiyada marayo macdinta buur laga bilaabay biyaha webiyada marayo badiyo biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiyo biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane wax barta aan bartaan bartaan bartaan bartaan barwaaqa gaarne wax bartaan wax bartaan wax bartaan wax bartaan bartaan barwaaqa gaarne
halow wada jir
halo redio muqdisho waxaan idinka codsanaynaa wada jir raadiyaha aad ka dhegaysanaysaan raadiyo muqdisho fadlan gaabiya jawaabtana gala waayahay jawaabta haddii aan isku dayno waxay noqonaysaa hadduu alla idmo kun sagaal boqol
aan u gudbiyo guddiga haddii ay sax tahay iyo haddii kale
waa hagaag su-aashan la weydiiyey tartamayaasha degmada wadajir ee gobolka banaadir jawaabta ay ka bixiyeen waa mid aan sax ahayn haddii wadajir ay soo harar martay tartamayaasha kale la tartamaya halow dhuusamareeb
halo radio muqdisho haddii aan isku dayno su-aasha jawaabteeda waa kun sagaal boqol iyo kow haddii iyana ay saxayn iyo haddii kale aan guddiga dib ugu celiyo cabdifitaaxoo su-aashan la weydiiyey tartamayaasha degmada wadajir si ka faa'iidaysi ahna dhuusamareeb ugu gudubtay jawaabta ay ka bixiyeen iyana ma ahan sax
haddii labada degmaba ay soo harar martay jawaabta guddiga ayaa looga fadhiya waayahay ayaa ka haya jawaabta waayahay su-aashan waxa ay u dhacaysay sheeg sanadkii uu bilowday halgankii ay daraawiishtu kula jirtay gumaystihii dalka jawaabta saxda ahi tartamayaasha haddii ay markaasi qalinkii warqadda isi saareen waa kun sideed boqol sagaashan iyo toddobadii ku celi markale kun sideed boqol sagaashan iyo toddobadii ayuu bilowday halgankii daraawiishtu ay kula jirtay gumaystaha feergamo ay bilaabeen miya markaasay feergamow bilaabeen dhagax tuur Gamuun, gamuun.
gamuun daraawiis khatara eede waayahay waxaa eede daraawiisya waayahay waxaa waa waxaa su'aal halka- gameen macnaha waran cadee ada sugu meesha afur miliska boobooweed ay war cadeen farda laysu laysu fadhiyo looma furura saa la dhihi jiray jaabtaasiaalkoomroktuwaanoktuwarkeamkarfokasasi May, farda la isku soo fadhi laysu fadhiyo le misu foorara kii idhan oktuwarkomro hal hal su'aal abwaal mar idee horta alkiiri tara kusuubi ardalaay Ma ku dhahay, ma sama safiri utayani anaa ku doorti Dhageys.
safirkeygaani safirkeysa ku tootoosiyey oxygen labadaba kala bedelena waa lasoo kala fogeynaa
labadooda waxa lu baahan markaas waa dhayn waayahay Eh, waxaa intaa noogu dhammaaday min afartii su-aal Eh, dhextaalkii ayaan geli doonaa abamaki su-aalihii ga- gadaal ma u dhigtaa adi iyo jaajimura loo su-aalaan rabay laakiin gadaal asaga dhiga.
Een, horta su-aasha haddii tahay su-aal hunguri haddii tahay Hmm.
Een, labadeena badaneenoo tahay inaan isweydiinin Hay, sax waa.
haddii kale waa la ceebo hunguriga waa laga hadlaa haddii la dhaho waa laalaawa waa laalaawa kafta galenka joognaay Een, horta waxaa ee, aa muuqata in la dadaalay wada jir oo ka tirsan een, caasimadeena ee, magaalo madaxda dalka muqdisho degmooyinka ugu caansan ka mid ah iyo dhuusamareeb oo ayadana maasha allah magaalo oo dadka soomaaliyeed taariikh ku leh xasuus ku leh macnaa muxibo gaar ah ay u qabaan oo ayadana oo caasimadda gobolka gad- galgaduud eh maaragtay waxaa igu dambeysay markaan aan gelbinaynay een, abwaankeenna een, Hadraawi.
hal abuuraha soomaaliyeed odayga abwaanka soomaaliyeed een, maxamed ibraahim hadraawi markaan gelbinaynay bilxaqiiqa een, labada degmaba waxaad moodaa maaragtay in ay aad u dadaaleen haddana markaad fiiriso su-aalaha oo dagaal dagaalka ka sheekeynaya iyo tan oo su-aalaha oo maaragtay biologiga iyo waxaas iyo dadka waxay macnaha ay ka jecel yihiin su-aalaha in loo badiyo diinta iyo taariikhda lianna jug waa kasoo badatibe jug haddaa weedisid jangalfas ku jawaabaas anaa kuu sheega walaa su-aal jug jangalf u hayaa nin tuman waay hataa shalay haddii ahayd waa ka dhumayba marka dagaal dagaal iyo wax waxa iyo markii la galo maskaxdaa ka wareeray laakiin diinta markii laga hadlo taariikhda markii laga hadlo fak fak waay markino macnaha waxaas ilaahay u dhigaaba mukulaal ma tegayso dhag dhag waay mablataahiya
soonka markii la galo waxyaaba waxaa jiray oo aad dadka ay u isticmaalaan laakiin sanadkan soonka wuxuu kusoo aaday waxyaabaha qaarkood iyagoo qaali ah sax qudaarta
ee khudaartaa kuu sheegaa horta waxyaabaha la cuno naftoodaba xuquuqay leeyihiin xilliba waxbaa loo codeeyaa a xoogaa maaragtay a isjaakeeya mar nyaanya dharsay waa lasoo tatoogaa bambeel maxanaagay waa la keenaa masagaa dhuumahey waa la keenaa moosa gabahaa waa la keenaa kuda zaytuuna inta gelaa waa la keenaa maarkino marba waxbaa iska qaalooba marba marka nyaanyo haddii halkoo mar ay ay jeesteso labada beri bas xoogaa yar as isbarfuumeeyo waxba loo maarkaa ilaahay waa naga saara insha allahu tacaala waayo aad aa maadanta waxaan geli doonaa xubinta dhextaalka hadduu alla idmo dhextaalka waxaa noo daadihin doonaa mustafa maxamed axmed war caddeeye laakiin caawa waxaa la daadihin doonaa banmaki xaji banaadir barnaamijku waa tartankana badnaha kadib ayaan isugu soo laaban doonaa waxaa noo haray lix su-aalood oo min saddex labo degmo ay u leeyihiin barnaamijku waxaa taabagelinaya maamulka gobolka banaadir waxaa su-aalaha naga saaciday qaar ka mid ah jaamacadda soomaaliya waxaa sidoo kale su-aalaha qaar ka mid a noo soo diyaariyay macalimiin soomaaliyeed oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa jooga gaar ahaan su-aalahaasn t v-ga maadooyinka ah quseeya waxaad toos nooga daawanaysaan t v-ga qaranka soomaaliyeed ciddaan dhala heli karin sn t v news dot com ayay naga daawanayaan sidoo kale raadiyo muqdisho aad naga dhegaysanaysaan idaacadaha kala ah raadiyo beledweyne oo beledweyne ah raadiyo muqdisho oo baydhabo ah iyo raadiyo galmudug oo magaalada gaalkacyo ah ayaad sidoo kale naga maqlaysaan inta aan intaasoo dhan heli karin waxay toos nagala socotaa facebooka oo barnaamijka uu live uga socdo live uga baxay facebook su-aadaha jaajimo idin dhahayba caawa idinka ma shidnidiise ma shidnidiine annagaa shidan caawa intay ka shidan tahay waayahay marka dib ayaan isugu salaaman doonaa hadduu alla idmo qeybaha dhextaalka ayaan geli doonaa marka waxaa ka horeeya dalkaaga dhiso kadibna dhextaalka ayaan geli doonaa